aad baad umahadsan tahay falastiin axmed imaan oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o a scott boob uu nooga soo diray khaza haatanna khaatumo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali khaliif gallayr islamarkaana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta loo doorto inuu noqdo madaxweynaha maamulka khaatumo cali khaliif ayaa doorashada oo maanta ka dhacday deegaanka saaxdheer oo u dhow xadka soomaaliya iyo ethoobiya waxaa uga adkaaday maxamed yuusuf indhasheel oo maamulkaasi hogaamin jiray haddaba deegaanka saaxdheer ee maanta cali khaliif lagu doortay waxaa ku sugan wariyaha v o a nuux muuse berjeeb nuux haddaad maqlayso bal waxaad ka warantaa doorashada maanta lagu doortay cali khaliif siday u dhacday
casha umahadsan tahay abaara sagaalkii subaxnimo ay doorashada bilaabatay jegada madaxweyneha waxaa isku soo sharaxay professor cali khaliif galleer iyo maxamed yuusuf indhasheel waxayna kala heleen wareegii ugu horeeyaba doorashada lagu kala baxay oo cali khaliif galler wuxuu helay kow iyo labaatan xubnood kow iyo labaatan cod halka indhasheelna uu helay sagaal cod marka markii wareegii koowaad la dhaafay wareegii ugu horeeyey oo cali khaliif galler uu kusoo baxay kadib waxaa lagu dagalay doorashada madaxweyne ku-xigeenka waxaa isu soo sharaxay ilaa iyo sideed xubnood doorashada madaxweyne ku-xigeenka oo ilaa iyo saddex wareeg gashay markii ugu dambeysana waxaa kusoo baxay madaxweyne ku-xigeenka khaatimo loo doortay cabdalle cabdalle cagalule nin lagu magacaabo oo isagu horey uga mid ahaan jiray siyaasiyiinta khaatimo balse jegada markii ugu horeysay iskusoo taagay golaha sare dhanka dhaqanka ayaa goobta joogay wasiiradii hore ee khaatimo ayaa goobta joogay sidoo kale dadweyne aada u fara badan oo deegaano kala duwan ka yimid ayaa isugu yimid saxdheer si ay goobjoog uga noqdaan doorashadii maanta halkaasi ka dhacday mas-uuliyiintii meeshaasi lagu doortay oo cali khaliif galleru kamid ahaana waxay ka jeediyeen khudbado dhaadheer oo uga hadlayeen waxyaabaha ay doonayaan inay u qabtaan maamulka khaatumo iyo dadka khaatumo ku dhaqan ay sheegeen in ugu horeynba ay soo magacaabi doonaan galo wasiiro ah sidoo kale waxa ay ka hadleen mas-uuliyiintii goobta joogtay ee khaatumo dhacdooyin intii doorashada lagu jira ka dhacday magaalada laascanood ay kamid ahayd dadweyne aada u fara badan oo taageerayay maamulka gaar ahaan markii madaxweynaha khaatumo la doortay oo saxdheer lagu doortay ee isku soo baxay oo taageeradooda muujinaya oo ay sheegeen mas-uuliyiintii meesha ka hadashay in dhibaatooyin loo geystay oo dad badan la xirxiray dadna ay dhibaato kasoo gaartay waxaad ka warantaa nuux waxaad sheegtay in cali khaliif gallayr uu xilkaasi kaga adkaaday maxamed yuusuf indhasheel oo maamulkaasi hogaaminayay isagu goobta ma ka hadlay oo ma aqbalay in xilkii uu ku wareejinayo cali khaliif gallayr
indhasheel wuu ka hadlay mas-uuliyiinta inta badan mas-uuliyiintii tartamaysay ee laga helay way ka wada hadleen indhasheel wuxuu sheegay in doorashada u dhacday si cadaalada oo uu ku qanacsan yahay in cali khaliif galler loo doorto madaxweynaha khaatumo afarta sano ay soo socoto sidoo kale wuxuu sheegay in uu ku faraxsan yahay qaabka codeynta u dhexaysay dhinacyo fara badan oo ka hadlay wuxuu ka hadlay waxyaabihii khaatumo intay jirtay ay soo qabatay isagoo cali khaliif galleerna ugu baaqay in meeshii uu kasii wado maadaama sanadihii ugu dambeysay ee khaatumo ay ka shaqeynaysay gobolada waxaad nuux markaa ka warantaa ma jireen mas-uuliyiin ka sokow mas-uuliyiinta iyo odayaasha kasoo jeeda deegaanka khaatumo marka laga soo tago ma jireen mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulada kale ee ka jira dalka iyo sidoo kale dowladda kumeel gaarka mas-uuliyiin ka socda oo lagu casumay doorashadii maanta ka dhacday saax dheer
mas-uuliyiin dhinacyo kale ka socoto ma jeedo marka laga reebo dadweyne aada u fara badan iyo ganacsato iyo qurbajoog oo dalka dowladiisa ka timid laakiin waxaa jirta in mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka ka dadka telefoonka ay kusoo galayeen oo mas-uuliyiinta goobta ka hadlayay ay sheegayeen in mas-uuliyiin dowladda federaalka ay lasoo xiriirtay una hambalyeeyeen cali khaliif markii ay doorashada lagu dhawaaqay oo guddiga doorashada ay ku dhawaaqeen in cali khaliif uu soo baxay oo u hambalyeeyeen iyagoo weliba carabka ku dhufanayay sida wasiirka warfaafinta dowladda federaalka in qodka telefoonka uu kula soo xiriiray una u hambalyeeyay waxaad markaa ka warantaa deegaanka saaxdheer oo maanta ay ka dhacday doorashadan cali khaliif loogu doortay madaxweynaha maamulka khaatumo waxaad ka warantaa deegaankaasi waa deegaan noocee bal haddaad sifo ka bixiso
deegaanka waa deegaan qadiimi ah waa deegaan deegaan aada u yar oo laakiin soo jireen ah oo in badan hataa magaalooyin waaweyn loo sheegay inay ka weyn tahay
laascaanoodoo kale waxay u jirtaa ilaa iyo boqol iyo afartan kilomitr sida laii sheegay magaalada berow oo kale ilaa iyo laba boqol oo kilomitr u jirtaa xuduudda etoobiya way saaran tahay ilaa iyo saddex kilomitr ayay isu jiraan marka waa deegaan caynkaas ah waa deegaan ii sheegeen guddiga doorashada iyo isimadii aan ilaa iyo xalay goostan kula kulmay inay u xusheen in ay doorashada ka qarsoonto oo deegaano fara badan marka loo eegay ay yidhaahdeen waa deegaan aan u xulanay in doorashada ay ka dhacdo oo weliba si nabada ay ku dhacdo waxay kaloo sheegeen in deegaankan uu ahaa deegaan ay soo gaari kareen dad fara badan dadka ilaa howdka ilaa iyo etoobiya ka imaanayay dad ilaa iyo puntland ilaa iyo gudaha somaliland ka imaanayay oo doorashada kasoo qaybgalayay ay u saamaxaysay inay si caadiya kusoo gaaraan odolba u dhowdaan marka ma inay meel istraatiiji ku taalaba loo xushay mise in ay tahay degaan la bidayay in uu doorashadaasi si ammaan ay uga dhici karto
taas taas waa sheegeen oo isna waxay ii sheegeen in taasna ay u xusheen soo gaaritaanka dadka oo dhinac kasta ka imaanayay oo sheegeen azimaada in la gaarsiiyey oo dhinac kastana ay u dhaweeyo dadka ugu fog ilaa iyo laba boqol oo kilomitr ay ka imaanayeen ay ahayd iyagana way sheegeen inay u xusheen deegaanka maanta doorashada ka dhacday saxdaas aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a magaalada garowe nuux muuse berjeeb oo haatan ku sugan deegaanka saaxdheer oo u dhow xadka soomaaliya iyo etoobiya oo halkaas oo maanta ay ka dhacday doorasho cali khaliif galeyr lagu doortay in uu noqdo madaxweynaha maamulka khaatumo
haddaba doorashada maanta dhacday ee hogaanka maamulka khaatumo loogu doortay cali khaliif galeyr waxaa kasoo horjeeda qaar ka mid a siyaasiyiinta deegaankaasi maxamuud jaamac danas oo ah siyaasi kasoo jeeda deegaanka boocame horeyna uga tirsanaa baarlamaanka maamul goboleedka puntland ayaa doorashadaasi ku tilmaamay inay ahayd mid aan loo dhammayn daa-uud aweys ayaa qadka telefoonka kula xidhiiray isagoo jooga magaalada garowe wuxuuna ugu horreyn weydiiyey siduu u arko doorashada maanta dhacday waaw arrintaas waxaan u arkaa horta saaxdheer waa magaalo ku taalla xadka etoobiya iyo soomaaliya koonfurta gobolka sool bay dhacdaa xadkaana mara etoobiya waa tuulo ay kasoo jeedaan ninka la yidhaahdo cali khaliif iyo garajaamac garar cali asal ahaan saldhigoodii qoys ahaaneed weeye saa uga socoto deegaanada dhulbahante hadda ka hor waxaa loo abaabulay waxa la yidhaahdo magac khaatumo la yidhaahdo baa loo abaabulay markaas waxay isimada kasoo jeeda gobolka oo dhan way way way way way way ka tirsanaayeen hadda magaaladaas saaxdheer maanta cali khaliif madaxweynaha laleeyahay madaxweyne uu ku noqonayaa hal garaad baa jooga garaadjaaca garaad cali keliya ka jooga isimadii intii kale siaad u og tahay garaad saleebaan garaad maxamed hadda wuxuu joogaa garowe isaga iyo cuqaashiisii iyo wixiis waxaa lagu soo dhaweeyey garowe gobashii uu dhigay madaxweyne cabdiweli cali gaas oo u dhigay leerka layaa dhulbahante ayuu ku yimi hadda waxaa isna soo socda oo sabtiga ama axadda imanaya ugaas cabdillaahi ciise nuur sidaad u og tahay garaad jaamac garaad ismaaciil wuxuu joogaa laascaanood simadii reer buuhoodle ma joogaan soofe iyo salebaan buraare iyo raggii lahaa ma joogaan ina dabagooye ma joogo sidaa awgeed waxaan u arkaa wax uun odayga cali khaliif odayga cali khaliif oo in dhaweyd khaatumada iyo barnaamijyada siyaasadeed ee gobolka sool aada ugu madaxaa wuxuun uu rabo inuu cid kula surkeeyo ama somaliland kula surkeeyo ama magaca intuu qaato meelaha iyo ha yidhahdo la marmaro ha yidhahdo madaxweynean ahay laakiin odayaasha dhaqanka iyo ergada ku kulantay deegaankaasi saxdheer ma waxaad leedahay maahan kuwo matalaya dhammaanba qeybaha kala duwan ee maamulka khaatumo iyadoo aan ognahay halkaasi in shirarkani ay ahaayeen shirar dhowr maamood soo socday ugu dambayntiina maanta go-aankaasi la gaaray ha ma ahayn ma ahayn ismilada maba joogin garaadjaamac keliya jooga wax isma reer khaatumo ah garaadjaamac garaad cali keliya jooga isin kale oo jooga adna dib baad ka wareegi doontaa ma jiro siyaasiyiintii waaweyneyd oo awal waxaan ka shaqaynaysay nimankii khaatuma c c la baxay ha noqoto ama c e laba la baxay ha noqoto cid waxaan la socoto diddi waa waa kasoo wada horjeeda waad ogtahay nin ka iman wixii oo dhan cidi kama iman
markaad leedahay laba qof keliya ayaa ujeedo kale waxaa halkaa joogay oo kale madaxweynihii haatan xilka ka degay ee khaatumo indhasheel oo isagu maamulka gacanta ku hayay qeybihii kale khaatumo o dhan ay aqoonsanaayeen
indhasheel waa runtaa waa joogay laakiin indhasheel kuma jiro siyaasiyiinta waaweyn waad og tahay saddex nin baa loo doortay khaatumo labadii nin ugu cuslaa waxay la dowladda puntland oo wasiir ka yihiin maanta waxay la sheergareeyeen oo khaatumo kula sheergareeyeen dowladda puntland isagu miisaan siyaasadeed oo culus ma leh maxaa markaa diidaya in adigu ka siyaasiyan waxaad u muuqataa inaad kasoo horjeedo waxa lagu gaaray degaanka saaxdheer maxaa markaa diidaya in haddii halkaasi maamul lagu dhiso maamulkaasi lala shaqeeyo oo degaanadaasi nabad la horseedo halkii khilaaf iyo dagaal horne laga abuuri lahaa adeeno waxaa diidaya horta marka horeba sharciga dowladda federaalka ma ma waafaqsana waa hal gobol dowladda federaalka maamul goboleedada waxaa ku qoran axdiga dowladda dastuurka dowladda federaalka laba gobol iyo wixii ka badan baa waxay samaysan karaan maamul sharci haddii dowladda sharci la dhigana sharciga in la dhinac mara ma aha waa in sharciga loo hogaansamo dowladda federaalku waxay qortay maamul goboleedyada waxaa noqon karaa hal go laba gobol iyo wixii ka badan tanna sidaad u ogtahay waa gobolka sool sanaad ma joogto oo waa taqaanaa dadka dega dee gobol kaloo meesha ku jiraana ma jiro marka horta marka horeba sharciga dowladda federaalka ma ma ma ma waafaqsana dhismahani halku muxuu yahay marka ka gabagabadii muxuu maxaad xalka u aragtaa halka waxaan odhan lahaa odayaasha iyo waxa waxaa halkaa ku sameeyey ha laga daayo ummadda burburka ha laga daayo ummadda fidma abuurka ha laga daayo siyaasadda guracan ee aan jihaysnayn ee meelay u socoto aan la garanayn ha laga daayo ummaddan odhan lahaa kaasi waxau ahaa maxamuud jaamac danas oo ah siyaasi kasoo jeeda deegaanka boocama horeyna uga tirsanaa baarlamaanka maamul goboleedka puntland oo doorashadaasi cali khaliif loogu doortay madaxweynaha kaatumo ka hadlaya daa-uud aweys ayuu qadka telefoonka ugu waramay isagoo ku sugan magaalada garoowe weli dhegeystayaal waxaanu ku guda jirnaa wararkii ku saabsanaa doorashada maanta ka dhacday saaxdheer ee xildhibaan cali khaliif galleer loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha maamulkaasi magaalada laascaanood ee gobolka soolna banaanbax lagu taageerayey doorashadaasi maanta ka dhacday saaxdheer ee cali khaliif lagu doortay ayaa waxay abuurtay shaqaaqo dhex martay ciidamada amniga ee magaaladaasi iyo dadkii banaanbaxa dhigayey waxaa khadka telefonka ee magaalada hargeysa si toosa ugu jira waryahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac shirwac maxaan ugu kordhin lahayd
way caasha aad baad umahadsan tahay maayarka magaalada laascaanood cabdiqaadir jaamac saalax oo aan goordhaweyd qadka telefoonka kula xiriiray ayaa waxa uu xaqiijiyey in saaka subaxnimadkii xoogaa rabshadii ay ka dhaceen magaalada hase yeeshee waxau maayarku ku tilmaamay in xoogaa dumar iyo weliba carruura ay isugu soo baxeen magaalada islamarkaana islamarkiiba ay ka howlgaleen ciidamada ammaanka ee magaalada laascaanood waxau guddoomiyuhii sheegay in aanay wax khasaarihii dhicin islamarkaana ay ciidamada ammaanku kala dareeriyeen dadkii dad toban qof gaarayaan ay u qabteen ciidamadu balse ay markii dambe sii daayeen oo xorriyadooda ay usoo celiyeen guddoomiyaha degmada laascaanood oo aan weydiiyey waxay salka ku haysay isu soo baxan ay tahay doorashada cali khaliif loo doortay ee shirka ka dhacay saaxdheer waxa uu ii sheegay in aani wax xiriira lalahayn arrimahaasi islamarkaana gebi ahaanba u daadafeeyey inay xiriir leeyihiin isu soo baxan iyo weliba arrimahaasi la xidhiidha doorashada cali khaliif isagoo tilmaamay in shirkaasi inuu yahay mid aan khuseynin somaliland guddoomiyaha iyadoo aan weydiiyey islamarkaana aan su-aalay magaalada haatan xaaladeedu sida ay tahay kadib rabshadahaasi saa ka dhacay waxa uu i tilmaamay inay haatan degan tahay marka caasha gebi ahaanba guddoomiyuhu waxa uu tilmaamay inay saakan qadar aan badnayn ay rabshaduhu dhaceen balse markii dambe ciidamada ammaanku ay qacanta ku qabteen haatanna ay magaaladu gebi ahaanba degan tahay aad baad umahadsan tahay kaasina waxau ahaa waryaha v o a ee magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac oo ka waramayey qalalaaso aan badnayn oo maanta ka dhacay degaanka laascaanood ee gobolka sool taasoo ku saabsanayd banaanbax lagu taageerayey madaxweyne cali khaliif galleer oo loo doortay maamulka khaatumo iyo ciidamada ammaanka ee degaankaasi oo iska horyimid